habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo sabti ah bisha agosto waa toddobaiyolabaatan sannadkan labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitriband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid a weeraro ka kala dhacay gobollada gedo iyo jubbada hoose soomaaliya oo laga xusay sannad guuradii saddexaad ee maalinta xuquuqda aadanaha dalka
in xuquuq xuquuq insaanka la xaq dhowraa tan koowaad waxaa lagu qasbaaya diinteenna islaamka tan labaad waxaa loo baahan yahay sharciyo dhowra xuquuqdaas hadba xukuumaddaas dhaqan wanaagga iyo sidii ay u dhowri lahayd xaqooda shacabka ayaa ku qasba
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka oon idinkugu hayno waraysi aynu la yeelanay wasiirka waxbarashada dowladda soomaaliya ardada fuqarada ah oo danyarta ah baa jaamacadaha gaarka ah dowladdu ka bixisaa tuushinka ka bixisaa ama lacagta ay ku dhiganayaan ka bixisaa annagu waxaanu tiigsanaynaa oo amalkeegu yahay annaga ama dadka naga dambeeya oo mas-uuliyiinta naga dambeeya ay khasab ku noqon doontaa inay sameeyaan qaab noocaasa ay ula shaqeeyaan jaamacadaha waaweyn oo lagu aamini karo arday fiican oo maskax fiican ay soo saari karaan waxbartay waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan toddoba ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay shan iyo toban kalena waxaa la sheegaya in dhaawacyo uu soo gaaray kadib dagaal maanta barkhadii ka dhacay tuulada suriyo oo labaiyo toban kilomitr dhinaca waqooyi uga beegan magaalada buurdhuube ee gobolka gado dagaalkaas oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo isgarabsanaya maleeshiyaadka al-shabaab oo dhinac kale ah sida ay goobjoogyaal v o a u xaqiijiyeen dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay weerar ku qaadeen tuulada suriyo halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay isku uruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda ee buurdhuubo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan khasaaraha dagaalka dhankoodase soo gaaray waxaase magaaladaasi la sheegay in oo la xaqiijiyey in magaalada buurdhuubo lasoo gaarsiiyey ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya waxyeelo ka soo gaartay dagaalka halka ka dhacay xaaladda deegaanka uu dagaalku ka dhacay suriyo ayaa haatan degan waxaana caawa lagu soo waramayeen halkaasi oo goordhow isaga baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa amsom maanta kala wareegay al-shabaab dhinaca kale hal qof ayaa dhintay saddex kalena waxaa la sheegaya inay dhaawacmeen iska horimaad markii uu dhex maray kadib duurkii maanta duleedka magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose halkaas iska horimaad la sheegay inuu ka dhacay iska horimaadkaasina waxa uu u dhexeeyey maleeshiyo deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab waxaana qofka dhintay lagu sheegay inuu ahaa musharax sanadkan u tartamayey xubinnimada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya halka saddexda ruux ee kalena ay ahaayeen askar la socotay ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abi ayaa ka sheegay shirka madaxda afrika iyo jabaan ee maanta ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya in jabaan ay ugu deeqayso qaaradda lacag dhan soddon bilyan oo dollar master abi ayaa sheegay in lacagahani ay ku bixin doonaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee qaaradda afrika iyadoo loo soo marsiinayo bankiga horumarinta afrika soddonka bilyan ee uu maanta jabaan ballan qaaday ayaa ka bannaan laba-iyo soddon bilyan oo dollar oo ay dowladda jabaan sidan oo kale ugu yaboohday afrika shirkii madaxda afrika iyo dalka jabaan ee sannaddii labada kun saddex iyo tobankii lacagtaasoo uu ra-iisul wasaaraha jabaan ku sheegay in toddoba iyo lixdan boqolkiiba loo adeegsaday mashaariic kala duwan maalgelinta tooska ah ee jabaan uu ku samaynayo afrika ayaa sannaddii labada kun shan iyo tobanka lagu sheegay hal dhibic afar iyo labaatan bilyan oo dollar taasoo ka yar maalgashiga uu dalka shiinaha ku sameeyey waddanka saliidda hodanka ku ah ee equatorial guinea taasoo gaartay sanadkii aanu kasoo gudubnay lacag dhan laba bilyan oo dollarka maraykanka ah iyadoo maalin baroordi qaran ay ka bilaabatay waddanka talyaaniga ayaa waxaa maanta sabti ahay si yaraanaya rajada laga qabo in nolol loogu tago weli dadka ku jira burburka hoostiisa kadib markii kooxaha gurmadka deg deg ahi ay dib u soo laabteen iyagoo gacmo maran madaxweynaha dalka talyaaniga sergio matrella ayaa oo u weheliyo duqa magaalada ay waxyeeladu ka dhacday sergio beruzia ayaa maanta booqday goobaha uu burburku dhulgariirka uu ku habsaday isagoo u mahad celiyey kooxaha gurmudka saraakiisha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda la helay midadka laba boqol oo ruux oo laga soo saaray burburka guryaha deegaanka amtris waxaase weli loo malaynayaa in ay tiradu intaasi ka badato booliska dalka bangaladesh ayaa sheegay inay dileen ugu yaraan saddex ka mid ah kooxo xagjir ah kadib weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhuumanayeen oo ku taalla duleedka magaalada caasimadda ah ee daka taliyo ka tirsan ciidamada booliska oo lagu magacaabo sanwaar xuseen ayaa sheegay in dadka la dilay looga shakisanaa inay ahaayeen maskaxdii soo abaabushay weerar ay dad badani ku dhinteen oo bishii lasoo dhaafay lagu qaaday maqaayad ay dadka ajnebiga ah ka cunteeyaan oo ku taallo magaalada daka saraakiisha ayaa sheegay in raggii la dilay uu ku jiro tamiim axmed jawdri oo haysto dhalashada dalka canada balse asal ahaan ka soo jeeda dalka bangaladesh waxaa la rumaysan yahay in uu soo abaabulay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso ee ka dhaca dalkaasi kaasoo lagu dilay ilaa iyo labaatan ruux oo ajnebi ahaa kooxda daacish ayaa sheegata weerarkaasi oo dhacay labadii bishii juulaay ee sanadkan fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington aan ku bilowno magaalada muqdisho soomaaliya ayaa maanta xustay sanad guuradii saddexaad ee maalinta xuquuqda aadanaha soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda ayaa ku baaqay ilaalinta xuquuqda caruurta munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxaa warbixintaa nooga soo diray waryaha v o eeda xasan kaafi qoyste munaasabadii ugu ballaarneyd ee lagu weyneynayo maalintan ayna ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ayaa lagu qabtay hotel jasiira waxaana halkudhiggeedu uu ahaa ilaalinta xuquuqda carruurta iyo sidii looga hortegi lahaa in la askareeyo iyadoo ugu horreyna uu goobta ka hadlay wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo sheegay in markii uu xilka qabtay uu gacan weyn ka geystay sidii carruurta loogu samayn lahaa xarumo gaar ah oo xuquuqdooda lagu dhowro waxaa kaleeto naga go-aan ah aan qaadanay maalmo dhawood baa mar washington post baa wuxuu dowladda kusoo eedeeyay in yacni caruur lagu haayo xerooyinka dhaqan celinta weliba lagu haayo maahe in hay-adaha amniga ay isticmaalaan caruurtaas runtii aniga markaan wasiirka noqdayna in caruur qof caruur lagu haayo meesha waa ka joojina wax ugu horreeya oo aan qabana waxay ahayd inaan office oo human rights office aan wasaaradda u sameeyey talabixin iyo assessment qiimeyn kusoo sameeyey hay-adihii iyo xarumihii dhaqancelinta markii lasoo sameeyey kadibna go-aan aan qaadanay caruurtii meesha ku jirtay in laga saaro oo aan geyno centres ka shaqeeyo oo appropriate centres howlahaas wax ka qaban karo sidoo kale munaasabad noocan oo kale ah oo lagu qabtay hoteelka s y l ee magaalada muqdisho ayaa waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ahaa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka sahre maxamed cali samatar oo sheegtay in maanta ay tahay sanadkii saddexaad ee ay xusayaan maalinta xuquuqul insaanka muhiimna ay tahay in maanta oo kale mudnaan gaara la siiyo in xuquuq xuquuq insaanka la xaqdhowraa tan koowaad waxaa lagu qasbaaya diinteenna islaamka tan labaad waxaa loo baahan yahay sharciyo dhowra xuquuqdaas hadba xukuumaddaas dhaqan wanaagga iyo sidii ay u dhowri lahayd xaqooda shacabka ayaa ku qasba insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa xukuumadda dambe imaan doonta inay inaad ku qasabtaan sidii ay sharciga u dhowri lahayd sidii ay xuquuqda bini aadamka u dhowri lahayd iyo in sharciyadan sanadkan la dhammaystiray sidii lagu dhaqangelin lahaa ugu dambayntii wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa sheegay in maanta oo kale ay u astaysan tahay in tacadiyadii dhacay ee dhanka xuquuqul aadanaha wax la iska weydiiyo
in bal tacadiyaadkii dhacayna wax laga ogaado horumarada la sameeyeyna in wax laga tilmaamo ee tacadiyaadkaa dhacay hortagoodiina in wax badan muxuu ahaa laga tusaaleeyo anna waxaynu ku jirnaa bii'a aysan suurtagal ahayn xuquuqda aadamuhu u baahan yahay inuu u helo fursad sidii uu rabay haddii uu helana inaysan muuqanin oo aad moodo waayahan dambe inaynu u badannay dhinaca tabanaha ama negatifeka oo aynaan inta badan waxa naga maqan meelo kale nooga maqanee duruufta nagu saaciid weyday iyo waxa aynu inagu iska maqnaysiinay inayna aad inoogu kala caddayn baad moodaa maalinta xuquuqul insaanka ayaa la asteeyey toddobiyo labaatankii ogosto sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii xilligaas oo ay shaqaynaysay xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdi faarax shirdoon saacid xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale maamulka jubbada hoose ayaa ka walaacsan in dhallinyarada qaxootiga ahi dib ugu soo laabanaya deegaano ka tirsan gobolkaasi ee kasoo laabanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya inay ku biiraan maleeshiyaadka al-shabaab gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni iyo mas-uuliyiin kale oo jubbada hoose ka tirsan ayaa arrinkaasi kala shiray hay-adda qaxootiga qaramada midoobe qaabilsan ee u n h c r shirka markuu dhammaaday kadib ayaa wariyahayaga khadar maxamuud xareed isagoo ku sugan magaalada nairobi waxa uu la xiriirayay cabdirashiid cali gooni waxaana uu weydiiyey arrimahaasi
kulamadani waxay xambaarsaneen dhowr weji bay lahaayeen marka hore wuxuu ahaa bal qaabkii loo wada shaqayn lahaa u n c r iyo dowladda jubbaland qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen heshiiskii dowladda federaalka ay la gashay annaguna de maadaama state aanu nahay hawshiina ay ku dhacayso in aanu bal cid waxay ku shaqaynayeen aanu helno maamul ahaan waan ka wada hadalnay weliba waxaan si gaara uga sii hadalnay in ay maadaama ay gobolka jubbada hoose ay tahay meesha hawsha ka socoto ama xadka uu yahay in annagoon waxba ka ogeen ay dadkii aysan iska soo noqonin ama haddii ilaahay kuusimagol yahay aysan iska soo haraynin intay dhooble iska yimaadaan oo siyaalaha hoos hoose ay wax u dhammeeyaan middaas waan ka wada hadalnay marka markii hore idinku ma cabashaad ka tabanayseen u n c r arrintaa ku saabsan u n c r maaha dhammaan hay-adaha ama international ha ahaadeen ama localba ha ahaadeen cabashooyin badan baan ka jirto kow siday u abuurmeenba xilligii burburka dowladda soomaaliya waxay dowladdu shaqadii ay qaban lahayd bay gacanta ku hayaan marka waxaa loo baahan yahay haddii aysan jirin dowlado xoog badan ama isteedyo xoog badan ama dowlad federaal oo xoog badan oo waddankii oo dhan koontaroolsha oo maamusho oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo amni ahaanba aysan jirin intay wadaan maamulada jira inay la shaqeeyaan maxaa ku jaban in dowladda ay soo maraan oo dowladda ay saas ogala shaqeeyaan waan garan lana waxyaalaha aanu dareenna ee intaa aan ka soo hadalnay dowladdu wasiiradu ay ka hadleen madaxweynuhu ka hadlay anigu aan ka hadlay middo badan ka hadalnay haddana wixii waxayse soo tarahaya male marka hadda waxaanu taagannahay nf s nf yacnii xaalad marka halkaa ma gaadho waa meesha u dambaysa weye marka arrintaas waan ka wada hadalnay waxaa kaloo ayadana muhiimeedu aan ka wada hadlay dadkan la celinayo loo samaynin goobay ay wax ku baran lahaayeen hadda kenya markay joogaan dhallinyaradu waxbarashay haystaan waxaa laga yaabaa shaqooyin inay haystaan ilaa heer jaamacadeed iyo heer secondary iyo faa'iido badan ba waxbarasho badan bay qabaan iyo shaqo dadkii noocaasa markii la celiyo oo mashaariic shaqo abuur aan loo samaynin oo dibudejin aan loo samaynin oo haddii ilaahay kuusimagolay caafimaad aan loo samaynin haddii la yidhaahda sidii xoolihii baa la daabulay oo meeshii baa lagu celini waxaan u sheegnay inaannu walaac ka muujinayno security issue ninka dhallinyarada ee secondary kaga baxay ee kenya kaga baxay ee markii la celiyo aan waxbarasho helin shaqana helin maxaa ka iman kara so waxaa iman kara markaa inuu ama baddii aado oo uu tarhiibo inuu nolol ma hayste ama in uu si sahlan u galo nimankan dhallinyarada afka duuban inuu u galaa yaa sahlanaanaysa ma kala hadasheen arrintan haddii aad kala hadasheen u n h c r maxay ka yidhaahdeen sidoo kale dowladda kenya ayaa iyaduna raraysa qaxootigan oo soo saartay amarka lagu rarayo iyadoona ma kala hadasheen
anigu dowladda kenya kalamana hadlin arrintaas laakiin u n c r ta waan kala hadlay hay-adaha kale ee ama dowladaha kale ee kharashaadka bixiya downariska ama caawimaadka ku caawiya u n c r ta lafteeda ama u n ta na waan kala kulanay kuwa hay-adahooda dowladaha waaweynka sida dowladda norway dowladdan maraykanka jarmalka dowladaha badan baan kala kulma arrintaas walaacaasna waan ka muujiyey runtii waana wax fakti oo la taaban karo cad wey waayahay guddoomiyihii gobolka jubbada hooseha tahay dadkii qaxootiga soomaaliyeed ee xeryaha dhadhaab way bilaabatay in dib loogu celiyo dalka sideed oo la socotaan arrintan ilaa hadda tirada qaxootiga soomaalida ee la soo celiyey maxaad ka haysaan arrimaha socda maxaa ka ogtihiin dadkan horta dad la celiya maah waa dad iskood u noqday wey si ay u socotana hadda kolley si aan anagu hadda raalli ka nahay maaha ama jubbaland ha ahaato ama dowladdan gobolkan jubbada hoose ha ahaade qaabka hadda ay ku wado u n c r ay dadka noqonaya ku wado qaab aan raalli ka nahay maaha waana u sheegnay transparency maaha daahfuranna maaha accountabilityna male coordinationna male communicationna male intaba midna male dadka marka la daadgureeyo oo dhadhaab laga daadgureeyo oo dhooble la geeyo ma dhooble baa looga haraa xaggee dadkan la geeyaa dadkan waa laba dad waa transidoo way sii socdaanoo qaybaha kale ee soomaaliya aadan gobolladooda qaybna waa dad reer jubbalandoo meelahii ay ka yimaadeen marka hore ka qaxeen bay tagaan badhaadhay aadaan afmadoobay aadaan dhoobley lafteeday joogaan kismaayay yimaadaan doolow iyo haddii la kusoo garbahaari iyo gadiiyay aadaan waa dadka reer jubbaland dadka kale ee ka yimid gobollada kale sida baay iyo boqool iyo xamar iyo hiiraan iyo meelahooday bay aadaan transit bay nugu yihin marka labadaa weji wey xaalad amni baa ka jirta gobollada yaa marka mas-uuliyadda amniga dadkan yaa qaadaya
annaga ka jubbaland ahaan laba arrimood baan ballan qaadnay un sacaarta iyo markay noo imanahayeen roordahayeen waxaan ballan qaadnay dadkana waa dad soomaaliyeed haddii loo samaynayo dibudejin iyo dhul iyo mashaariic dhulkii diyaar baa lena meel kasta dhul baan bixinnay waxaan kaloo ballan qaadnay dadkaa amnigooda inaan sugno ilaah baa amniga sugan laakiin inaanu amnigooda sugayno oo haddii ilahi kuusmagulya aysan dhibaato ku imanin xagga amni darra ah labadaasba waan ballan qaadnay
gudoomiyaha gobolka jubbada hoose ayuu kaasi ahaa cabdirashiid cali gooni wuxuuna la hadlayey waryahayga khadar maxamuud xareed halkaaad ka dhegaysanaysanna waa v o e degeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana aalaba soo diyaariya halkan idinkala socodsiiya waryahayga ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir cabdixaashi kusoo dhowow barnaamijka wasiir waa dhowahay ridwaan dhowaan magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan u socday jaamacadaha soomaaliya oo dowladda soomaaliyana ay ka qayb gashay ujeeddada kulankaas marka hore waxaan jeclaan lahaa inaad noo sharaxdo
ridwan waa mahadsan tahay waa salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha dalkasta ay joogaan kulankaas wuxuu ahaa kulan sanadla ah oo ay samaystaan jaamacadaha ku midoobay ururka jaamacadaha soomaaliya ama somali universities association ay ka tirsan yihiin dhammaan jaamacadaha ka howlgala dalka ujeeddadu waxay ahayd in annaguna aanu kala hadalno waxa wasaarad ahaan aanu qabno in laga hagaajiyo jaamacadaha iyo iyagu sidii qaabkii ay wada shaqeyn lahaayeen inay ka wada hadlaan oo sanad walba si wixii ay sixi karaan iyo wixii maaragta dawuraadka ama maaragta developmentska adduunka intaa horumar baa laga gaarayaa waxbarashada in wixii ay qaadan karaan sanad walba usoo kordhin karaan ay ka wada hadlaan baa ujeeddadu ahayd waayahay dabcan jaamacadaha markii horeba waa kulmi jireen wasaaradda waxbarashada mararka qaarkood kulamadooda way ka qayb gashaan laakiin dad badan waxay isweydiinayaan kaalinta laydinka baahan yahay ee garab istaagga ah ee jaamacadaha soomaaliyeed ay u baahan yihiin marka wax ma jiraan aad aada isleedihiin waa ka caawin kartaan guud ahaan jaamacadaha dalka ku yaala
waa jirtaa wa waa runtiina annaga waxa yani ugu weyn waxa weye marka hore inaanu kala saaro jaamacadaha jaamacadaha shaqada haya oo ardada badan haya oo librariyada haya oo facultyga ama macalimiinta fiican haya oo higsanaya mustawa jaamacadeed oo macnoleh inay tagaan jaamacaduhu dhammaantood ma gaarsiisna meesha ugu fiican oo la rabo laakiin kuwa waxaa jira ilaa tobaneeyo shan iyo toban ah oo aada u fiican oo runtii waxaan isleenahay tobanka sano soo socota waxay noqon karaan jaamacadaha adduunka kuwo la jaan qaadi kara oo ama rijinka ka jira marka annaga waxaan horta kala hadlaynay sida ugu fiican oo inta yareer oo hadda iska liidata laftooda ay u gaari karaan mustawaha haddii ay rabaan waa gartay ina waxaan diyaar la nahay inaanu si kastoo aan u dhiirigelin karno jaamacadaha privateka ah maadaama waddanka ay ka jirdho oo keliya hal jaamacad oo oo badnika ka jirdho waxaan jecelahay jaamacadaha privateka ah in dhammaantood meel kastoo ay ku yaalaan ama maamulada
waaya dowladaha ka tirsan dowladda jamhuuriyadda federaalka ka tirsan ha waa usoo noqon doonaa noqdeen inaad taageero waayahay jaamacadda ummadda iyo waxbarashada dowladdu ay waddo waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin n sida aad adiguba aad ka dhawaajisay dalka waxaa ka jira jaamacado runtii aad iyo aad u fara badan qaar fara badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa inaysan lahayn weli tayadii waxbarasho iyo n dabcan wixii laga filanayay jaamacad inay yeelato qorshaha marka ma idinku jirtaa in kuwa tayadoodu ay liidato tusaale ahaan in aad wax la qabataan ama aada uga digtaan haddii waxbarasho aan micno lahayn ay maaragtay waddanka kusoo biiriyaan ha ridwan waxaan ugu tegay saas dadka ugu weynaa waxayd inaan messajekaas aanu siino runtii intaanaan sidaad og tahay dalku markuu burburay qof waliba wuxuu rabo u samaysto waxaa dhici karta in ay jiraan jaamacado hal diila ka badan aan ku jirin oo hal guryo fiilaa ama ku jira ama hadday u badan tahay laba ku jira waxaa jira jaamacado aan ardada waxba barin laakiin magaca jaamacadooda wato oo shahaadooyin beena bixinaya waxaa jira jaamacado iska roonaan lahaa laakiin aan nidaam iyo system midna lahayn waxaa jira jaamacad laba kun oo arday haysa laakiin aan labaatan kun oo buug haysan oo librarigeeda ama toban kun oo buug hayn marka runtii dhibaatooyin badan oo waaweyn baa haysta waxaana ka dhasheen waxaasi markii dowladdii burburtay fursad fiican baa timid oo ah in hantida gaarkaa iyo waxbarashada gaarkaa iyo la kobciyo oo dhiso haddana taa waxaa la socotay fursad aada u xun oo ah yani dhibaato aada u weyn oo ah in qof waliba wuxuu rabo samaystay maadaama regulationka dowladda iyo supervisionka dowladda meesha uu ka baxayo sharci dejintii dowladda marka dhibaatada jirta waxa weeye waxaan anagu rabnaa in ma rabno inaan jaamacadna hadda tuuro laakiin waxaan shalay anugu ku iri isu taga wixii shan toban lix saddex wixii isu tegi kara oo hantidooda isku dari kara oo maskaxdooda isku dari kara oo facultygooda ama macalimiinta meesha u joogo isku dari kara oo librarygooda samaysan kara isu tago is-aamina markaas annaga waa idin kaalmaynaynaa waana certification waa idin siinaynaa ma aha meel walba inay jaamacad noqoto waajib maaha khasab maaha muhim waa yahay markan waxaad leedahay colleges baa jira dowladda soomaaliya ma waxaa ka go-an ayay hadda kula tahay inay hagaajiso tayada waxbarashada ee guud ahaan dalka absolutely ha waa waajib weye waa anaga waxaan mas-uul u nahay oo wakiil ka nahay ardayga waxbaranaya ardaygana in maaragtay mustaqbalkiisa la sarifto lagu cayaaro maaha ama jaamacadaha ha noqoto ama iskuullada ha noqoto ka hooseeya annagu haddaan dowlad nahay waxaa waajib ah inaan ka shaqeyno tayada oo waxbarashada dadkaasi helayaan inay tahay mid u dhigantaa tan adduunka iyo tan regionka ka jirta iyo tan qaaradda africa ka jirta inay midda labaadna ay noqoto mid u dhiganta lacagta laga qaadaya lacag badan baa laga qaadaya marka la fiiriyo waddanka dhaqaalihiisa iyo duruufta ilmaha lacagta looga bixiyo marka la fiiriyo lacag aad u badan baa laga qaadaya ilmaha jaamacadaha dhigtay kuwa iskuullada dhigtaba waxaa annaga waajib ah inaan ka shaqeyno aan una dhaaranay in ay isu laysu dheelitiro lacagta laga qaadayo ardayga iyo qualityga ama tayada waxbarashada uu helayo waayahay dhinaca markaan aan aan kasoo gudubno dabcan in idinka go-an tahay inaad wax ka qabataan arrintaas sideedaba marka la eego dabcan dalka waa uu burburay sida aad sheegtay waxaa laga yaabaa inay dadaalayaan jaamacado fara badan oo ay doonayaan inay qeyb ka qaataan waxbarashadii ubadka soomaaliyeed idinka maxaad gacan ka geysanaysaan ka sokow inaad soo saartaan sharciyaad adag oo ku saabsan waxbarashada iyo tayadeeda wax gacana iyo wax dhaqaale ah oo aad ku biirinaysaan ma jirtaa sidii loo tayayn lahaa waxbarashada gaarka loo leeyahay horta sidaad og tahayba waddanka hadda aad nagala hadlayso ingiriiska iyo kuwa ka waaweyn oo annaga aan qaarkood kusoo noolaana wax kusoo baranay hal qaab baa dawladdu u tayaysaa waxbarashada gaarka loo leeyahay dawladuhu waxay ka shaqeeyaan waxbarashada guud oo ummaddu wada leedahay caamka ah way lacagta ku bixiyaan iskuullada u dhisaan tayeeyaan laakiin waxbarashada gaarkaa qaabka loo dhiso waxa weeye mathalan ardayda dawladdu waxay si dawladdu waxay siiyaan waxa la yidhaha financial aid ama ama ama gacan qabasho dhaqaale bay siiyaan oo loogu talagalay ardada ardada fuqarada ah oo danyarta ah oo aan jaamacadda publicana aysan wada qaadi karin waxbarashana inay helaan ay waajib tahay baa jaamacadaha gaarka ah dawladdu ka bixisaa tuushinka ka bixisaa ama lacagta ay ku dhiganayaan ka bixisaa annagu waxaanu tiigsanaynaa oo amalkeegu yahay annaga ama dadka naga dambeeya oo mas-uuliyiinta naga dambeeya ay khasab ku noqon doontaa inay sameeyaan qaab noocaas ay ula shaqeeyaan jaamacadaha waaweyn oo macnaha leh oo tayada leh oo lagu aamini karo arday fiican oo maskax fiican ay soo saari karaan waxbartay
waayahay jaamacadda ummadda haddaan usoo noqonno sanadihii ugu dambeeyeyba way shaqaynaysay laakiin maxaa laga bartaa iyada laftirkeeda tayadeedu waa sidee jaamacadda ummaddu waxaa shaqeynaysaa hadda sanadkii saddexaad waxayna haysaa arday kun arday ka badan ama ku dhow wadanku suu burburay run weeye jaamacaddu waxay lahayd dhul aad u weyn bay lahayd kuliyado badan kuliyad kasta oo jaamacadaha maaragta adduunka ka jira intooda badan way lahayd haddana kuliyadihii in badan oo kamid a waa lasoo saaray dhaqaale xumada wadankoona haysato wadanka oo dhan way way runtii way way way way la eldaran tahay iyada laftigeedu laakiin horumar joogto ah oo sanad walba sanadka ka dambeeya kasii fiican bay gaaraysaa waxaana naga go-an inaan tayeyno oo sanadba sanad ka dambeeya ay kasii fiicnaato inta hadda ay tahay runtiina meesha la maaragtay laga soo qaaday oo saddex sano ka hor laga soo qaaday aysan jirinba iyo meesha ay maanta marayso meel lagu faani kara wey sidaad og tahay magaalada muqdisho hadeer bishii dhammaatay waxaanu ku qabanay mu'tamar cilmi ah oo jaamacaddu hoosgaraysay oo jaamacada adduunka ka kale iyo maaragta ku yaala meelo badan oo kala duwan america iyo australia iyo africa iyo yurub laga yimid oo looga hadleeyey maxaan ku irahdaa baaritaan cilmiga lagu soo bandhigay oo ah doorka waxbarashada sare ku leedahay dib u dhiska wadamada burburay baa lagu qabtay oo ujeedadiisu runtii ay ahayd inaan highlight gareyno ama adduunka tusno in jaamacadda wadda soomaaliya ay soo noqotay soomaaliya soo noqotay number one marka hore iyo in wadankii soomaaliya yahay wadan maaragtay degan oo ammaano leh oo lagu shiri karo oo la isugu imaan karo dad baaxisiin ah ama researchers ay isugu imaan karaan oo ajnabi ah ay ku aamini karaan naftooda labada ujeedaba runtii aanu ka aanu maaragtay leenahay waa laga helay laakiin tan weyn tan weyn runtii ay ahayd in jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ay noqoto hooy cilmiyeed la jaan qaadi kardha jaamacadihi adduunka arrimaha ku saabsan waxbarashada dugsiyada hoose ama dugsiyada sare ama kuwa dhexe dabcan dalka soomaaliya way ka jiraan laakiin iskuul waxbarasho oo dowladdu ay maamusho oo hadda la tilmaami kara ma jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo aan awoodin inay ilmahooda waxbarasho lacaga u diraanna dabcan dalka way ku nool yihiin marka qorshaha ma idinku jirtaa ilaa iyo hadda in iskuulla dowladda hoos taga oo dadka danyarta ah ay wax ka bartaan inaad furtaan waa noogu jirtaa faacta waxaa iigu weyn oo aniga intaan wasiirka noqday waxay igu badna aan ka shaqeynayay xooggayga ugu badana geliya arrintaasi ahayd sidaad og tahay masalan magaalada muqdisho oo kale sagaashan iyo saddex iskuol baa dowladdii dhexe markay burburtay ku yaalay oo canshuurta ummadda soomaalida lagu dhisay iskuulladaas intooda badan waxay ku jiraan gacanta maxaan ku irahdaa dad isxilqaamay runtii markii burbur ku dhacay oo iskool la sameeyey oo runtii dad badan waxbaray oo dallada iba u badan yihiin ama dhammaantoodba dalladaha ah waddanko dhanna waa ka jira arrintaa phenomena ka jira waddankao dhan weeye waxaa jira iskuullo yar oo number yar ah runtii inaanu qaarkood ka shaqaysiino oo hadda sebtember taan bilowno toban beri baa nairobi u joogay oo dadka deeqbixiyaasha ah oo lacagtii soomaaliya loogu talagalay waxbarashada haysta iyagu aan kala hadlaynay in haddii aanaan iskooladaa furin oo arday ardayartaa wax furin aanaan waxbarin inaan waxaas annaga wax macnaa noo lahayn la sheeganayo leeyahay soomaaliya lagu bixinaya lacagtan waxbarashadeedii ilaa toddoba iskuol baan rabaa inaan hadda furo sebtember haddii aan la idmo magaalada ka furo guddoomiyaha gobolka banaadir tobanberi ka hor baan kala hadlay markaan baxayay waxaanu ku heshinay inaan toddobadaa iskool furo wasaarar ahaanna waxa weye waa naga go-an tahay inaanu iskuulladaas intii dhaqaaluhu sanadkan saamici karo inaan ka furo sideetan iyo lixda gacanta ku jira dalladahana waxaan rabnaa inaanu sanad walba ama inta ugu liidata hadba aanu ka soo qaadno oo dowladda soo gelino say u kala fiican yihiin aan u kala dambaysino laakiin dhammaantood sideetan iyo lixda iskuolba waxay noqonaysaa aan laga maarmi doonin maalin maalmaha ka mid a in ummadda soomaaliyeed ilmaha loogu talagalay ay wax ku bartaan oo si bilaasha wax ku bartaan oo aan shilin laga qaadin waa waajib qofka wadaniga ahi dalka ku leeyahay in waxbarashada hoose ilaa iyo dugsida sare ay fili noqoto oo aan lacag laga qaadin adduunka oo dhanna qaabkaas weeye wixii private ahaan raba inay wax u baraan oo iskoolla private yeeshaan anigu aad baan u dhiirigelinaya anigu intaan wasiirka ahay aad baana u aaminsanahay inaan laga maarmo waxbarashada gaarka ah laakiin waxaa rabaa qofku inuu hanti asaga uu leeyahay iyo iskool asaga uu leeyahay oo dhistay iyo dhul asaga uu leeyahay inuu ku qabsada shaqadaas aad iyo aad baa u mahadsan tahay wasiir alaa mudan intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo uu marti ku ahaa cabdiqaadir cabdi xaashi wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida iyo mikrofoonka inoo soo jeedinayay isaga oo jooga magaalada london markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska washington waa tan caasho ibraahim aadan
washingtone caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa fanaanka nimcaan hillaac iyo bandhig faneed uu habeenkii jimcaha ku soo bandhigay magaalada baydhabo waxaan sidoo kale idiin hayaa fanaanada sahra halgan oo aan caawa qayb xiiso leh oo gunaanada idinkaga haya waraysigii aan dhowaan la yeeshay inayow darada anfacada madaya oo dabnaha masaare sidaa eegan u daad maray ama u baaxa dayreed indhaha ku dorto qalbiga dul joogtaa waa caawa iyo cawayska washington fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hillaac ayaa habeennimadii jimcuhu soo gelayay waxa uu bandhig faneed ku qabtay magaalada baydhabo ee gobolka baay fanaanka ayaa halkaa ku soo bandhigay heese cusub oo aan horay looga baran fankiisa gaar ahaan heesaha mayga fanaanka oo aan kula xiriiray khadka taleefonka ee magaalada baydhabo ayaan weydiiyey marka hore bal dareenkiisa iyo magaalada baydhabo wallahi maasha allah horta magaalada baydhabo aad baa laigu soo dhaweeyey oo magaalo ay ku nool yihiin dad fanka aada u jecel waana ku faraxsanaana maasha allah boqol kiiba boqolna waqti la qaato haye heesaad halkaa ka qaaday oo bulshada aad usoo bandhigtay halkaad joogta heesaha halkaasaad ka qaadayna waxaa ku jira hees afmaay oo anigu aan aada uga helay marka bal heestaasi haddaad wax nooga sheegto cidda samaysay iyo bal adigu qudhaada khibradaada afka mayga
heestan waxaa sameeyey nin abwaano abwaan trash ladhado waa abwaanintii hore laxanka isagaa saaray anigaana ka codsaday heestaasi inuu ii sameeyo run ahaantii bulshada badankeeduna markaad commentiga adeegto ama waxyaalaha ay weydiinayaanba ahayd ko miyaad noo qaadasa hees maya marka waan isku dayey inaan heesta qaado waana markii kuugu horreysay aad afka mayga ku haysto
ha waa markii ugu horreysay weyaan haye heese kalena waad ka qaaday eh, bandhig faneedka aad soo bandhigtay ha heesahaan ugu talagalay waxaan ugu talagalay hal hee- hal hees oo maya iyo hal hees oo eh, maxaa tiri oo labada heesooda baydhabaan ugu talagalay yaa kaala qayb galaya bandhig faneedkaasi ma keligaabaa socday mise fanaaniin kalena way kula socotay may fanaaniin kaloo muqdisho iga raacay iyo fanaaniin baydhabo joogtay way igala qayb galayaan maasha allah waxaa kaloo la socda musician safety committee ah ayay la socdo markaa waanu badannahay waa gartay bal waxaan rabaa heesta halkaasaad ka qaaday een, heesahaaga kale koley dhalinyarada fanka jecel ee da-da yar aad bay heesahaaga ula hayaan laakiin waxaa hadda aada ugu cusub in nimcaan hillaac uu afka maygana ku heesi karo inta badan xasan aadan ayaa ku caan ahaa baydhabo kale marka uu tago ama albunadiisa uu duubayo in hal heesoo maayo oo shidan hadda shidan uu ku daro adna adna hadda raadkii baa moodaa inaad hayso marka bal heestaa mayga haddaad qayb yar naga maqashiiso in yar Ah, waan kaa maqashin karaa Eh, anigu laftirkeyga ku tira jiraan insha allah inaan kasoo dari doono heesahayga oo sidan kuma daynayo Een, waana kaa maqashin karaa eh, haddii la hadaa waxay hooyokii bilowsheeda barashoodayi salanta leh ambahiima haye haye heesta maxay leedahay marka waa soo dhaweyn miya mise ha yacni waxay ka turjumaysaa marka ugu horey aan baydhabo u imiday inaan usoo baxay inaan barto bulshadeen soomaaliyeed inaan aan afkooda barto yacni wax kasta wanaagsan oo baydhabo lagu sheegay inaan barto ayay ka turjumaysaa
marka bulshada halka aad joogta sidee u dareemeen marka inaad hees maaya ugu dhufatay een, bandhig faneedka halka aa kusoo bandhigaysa wallaahi een, way sugi way sugi kari lahaayeen xalay toole markii aan bandhig sanadkan soo galay dadka meesha fadhiya shucuurtooda aad ba ukacsanayd aniga laftirkeyga waan waan waan iska maraaqaysnaada marka meesha tegay masraxa waayo dadku igama filayn badankooda inaan heesta qaadayo waxay islahaayeen oo waxyaalo adu facebooka lagu bumbuunayo ama dee websiteyada soo qaateen laakiinse markii ay heesta maqleen aan bilaabay dadka badankooda wallaahi aad bay ayay u qanisay ayna ugu faraxsanaayeen calaashaan kaama filayn inaad hees maaya qaadi karto inaan qaadayo ha igama filayn waata aad baad umahadsan tahay nimcaan een, ah, ma kaa codsan kara aniga hees ana aad u jeclahay heesaha aad qaada mid ka mid a ha waad iga codsan kartaa jacaylkii qabyoobayo heestaasaan aad ula haya haddaad qadar yar qac ka siin lahayd waa kaaga siin karaa heestaas jacaylki qabyooyo nasiiba qadar baajiyo qiimad kulahayagteeda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayagteeda xasuusigu qaaliyaay ano diidin diidin diidin horarka inuu qadar yahay suwag qudani qofkii ay jeclayeen qudani qofkii ay jeclayeen waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii hooye bogsayooye dareen kasbaaye sanadan qatanaa darteede naftiiga yeeshaqo wow aad baad umahadsan tahay nimcaan aad baan mar kale kuusoo dhaweynaya waanaad ku mahadsan tahay barnaamijkan caweyska washington inaad mar kale la hadashay thank you aad umahadsantiin aniga mar celinaya heestaasi jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan hilaac intaas ugama hari karee iyadoo muusigeedii wadatanaan qadar idinka maqashiyo
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswag ku dhani qofkii ay jeclay ku dhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswag ku dhani qofkii ay jeclay ku dhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareeni qasbaayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quso
waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a fanaanada sahra axmed sahra halgan oo intiina la socota barnaamijkan caweyska washington aad ku maqasheen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaan caawana idinkaga hayaa qayb xiise leh uguna dambaysa waraysigaasi aan la yeeshay waxay qaybtan uga hadlaysaa heesaha saameynta gaarka ah ku leh ee ay qaado horta iminka intaan wareego aniga dadkay daawadaa waxa weeyaan yurubian iyo ajnabi marka waan u yaro macneeyaa heesaha jacaylkan qaadayaan u macneeyaa marka maxay haydayaan markay ii yimaadaan ay guyaadaan heestaas caynkaasa midhaha kale maxay ahaayeen laakiin weli qof maxay haydayeen soomaaliyahoo barnaamijyadan dhigayo soo gala qof iyo labaan arkaa intooduna way fahmayaan way qiiroodaan way la tumaan dabadeedna isku weydaan wow marka iyagoo albaga wejiidmaan haye marka mararka qaar heesahaaga kuwaan soomaali ahayn miyaa ku dhex dartaa
may may may may w iyagoo afkoodii bay ku heesayaan sabab maan anigu af soomaaligayga uga tegay waanan afkayga ku gudbiyo afkoodana ugu macneeyo heestu muhiimadda ay leedahay waxay tahay aad iyo aad musigaan way ku raaxaysanayaan music way ku raaxaysan dadka music walba way jecel yihiin way ku dhegaysanayaan way kula qiiroonayaan way kula way kula qoslayaan way kula ciyaarayaan marka waxa weeyaan wax walba waad waad ka arkaysaa waaw hees baa jirta een uh, sahra la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa magaceeda inan yahow iyadana mise gaara bay jacayl uga tarjumaysay mise waxay ahayd mid dareen kale ka tarjumaysa Ah, ma- wa- ma- heesta waxay ka turjumaysa waxa allaha u naxariisto waxaan wada qaadaynay axmed gacayse ayaanu ayaanu heesta wada qaadaynay marka axmed baa igu laadayay maxay ahayde dumar iyo dhibtooda baan ka ducaysanayaa buu lahaa haye waa Marka aad shida malaad waa shida dumarkaa miro ku weyn hadashay. Ah, waa shida miro waxaa weligeed weyn. waxaanay nin daalooday maanta hayso dembigii hore u falay dib u qobamay oo dumar iyo dhibtoodaba ka ducaysanayay wow masana naxan inayoho darada anfacada madaya oo dabnaha masaare sida eegan u daad maray ama u baxadayreed indhaha ku dorto qalbiga dul joogta dado aad u badaniyo dacarad ku kiciso kumabaadan kaaraye dab markanka bayriyo imikonda nanahay waan ku daawanayo dadka kaa jeclayse haydayre wiilyo casemeed garanbal jacayl intaasoo eraya ku jira oo af soomaali laga sameeya af soomaaligu waa qani wallah cajiib marka waxaad doonaysa marka intaa lahayd hay dayran wiil yahow muxuu isagana ku jawaabaya axmed gacayte
waxaanay nin daalo da'imaan tahayso dembigii horu falay dib u qomameeyo damba aan ka gelino dumar iyo dhiibtoodana ka ducaysanaye markaa wuu iga ducaysay marka marka marka labaan kala saarno ma dumarku ka ducaysanayay mise jacaylku ka ducaysanayay ileen dumarkii jacaylku waa isla Jacayl.
socdaane dee waxa weeyaan waxbaa ka soo maray qofka beenka hadduu kaba ducaysan wuu le ilaah waxaa iga dawey a waxbaa ka soo maray malaha wax Marka loo wax loo jacaylku- maaro waaye ha ha jacaylka rasmiga ee dadka ku dhaca waa jacaylka de qof biniaadan oo kugu dhaca marka waxaa laga yaaba waka soo arkay waxaan la arag ilaahay aa waa mar uun mar dambe dib ayuu kusoo noqon lama kari karo naxariismaya kolley abwaanka sameeyen oo salaamaya cismaan cumar cambuur john baa la idhaa codkana cabdinaasir baa sameeyey isagaana sameeyey ilaahay iska daayo cabdinaasir macalin ciidiin Mm.
waa Ah.
gartay waxaan rabaa laba hees oo kale ay jirta oon si gaar u xusuusta saaro waxay kale yihiin mid waxaa la yidhaahdaa anigoo aan diidayn midna waxaa la yidhaahdaa caashaqa adaa i baday bal labadaa heesna haddaad ka dhacdo ha midi waxa weeyaan waa hees jirtay oon anigu soo qaatoon qolada faransiiska la tumo cid qaada markaa ma garanayo laakiin music bay tumeen iyagaa music sameeyey isagua hees kudul hees soomaaliya dayda marka waxaan soo helay anigoon diidayn dambigii aleehay dumar waa ma garatay sida hayla doodine dad hadduu isqoonsado wala kala dambeeya dad hadduu isqoonsado wala kala dambeeya ha idi idinla waatee midunbaa dulqaatee heestaas markaa waxa weya waa heesaha ay ugu jecelin dadka cadaanka markaad u macnayso maxay haydeen inagu haddaynu dumar nahay markay wax dhacaan waxaan dhahnaa raggeena ku dhaana waxaasi way dhaceen xayd iska raalle ahow iyaguna hadday wax dhacaan waxay ku dhahaan maaniga ahaa weligeyda weligay iyo allahay lama maqal waxaa mana arag been bay kuu sheegayaan maanta marka dadka cadaanka aad bay u jeceli markaan ku leedaa annagu dumar haddaanu nahay mas-uuliyaddeeda waanu qaadnaa laakiin idinku xataadaan no ma annaga ma weligayo mabaana waxaas maba jiraan hadda adigoo wixii arkaya indhaha lagaa qabanaya maase iraad jabqe waa run waa run ragga laguma karo runta ma sheegaan
laakiin ragga dhinacoodana dumarkay kusoo riixaan waxay yidhahdaan dumarku dafiraad la soo taagan yihiin mararka qaar de cabdinaasir macalin caydiid baan kudhina horta hedhe heesahan badan ee nagu laadaysaanune rag aad qaadaysaan maxay maxaad no horta noogu laadaan anaga jacaylaan idin qad suuda kuwaad idinku laadaynana anagaa samaysana kuwaad nagu jeclaanaysana anagaa samaysana samaysta marka waxaan iyagaa raggu wada samaystay so uma ogid caasha waxoo dhan ba iyagaa hogaanka u haya dee haa imikaabay dumar wax sasameeyaa soo baxeen berigii hore ma jirin ragun baa wax samayn jiray dabeedna hees ay aakhirey noogu soo dareen gabdho waa yeelkadiin garaa dumar baa sidaan bay nagu ayay noo soo samayn jireen good bye jaw gacalaya ah good bye jaw ayay noo soo samayn jireen marka waxa weeyaan inaynu inaynu inagu abwaana yeelano aynu heesa aynu jecelnahay inagu iyo dumarku waa cajiib waxay hayde ragga ku laadayaan biyo sacbada walow dee
biyo sacbadaada looga daragaa marba wixii wixii lagu siiyo un haddaad qaadayso waa inaad labadaba qaadaa inaad caba inaad cabata maaha waxaan ku yidhi hidda dhowr markaanu joogno in naga daaya heesaha la isku laadayo juulde samaysta annagaa samaysana marka waan waa tahay ugu dambeyntii marka waxaan rabaa heestan kale iyadana caasha qaada ay baday maxay ka hadlaysay hees heestani waxay ahayd inankan baaba dib hees midho kale soo samaysa soo qaaday baan malin heesta doonaysan waxaana ahay ruux bad qaba heestasa sheegaysaa aad iyo aad waayada hadana buka ah heesta waxaa sameeyey maxamed maxamuud cige busi baa ii sameeyey tam abakor anagoo joognaa qaxootigii ayuu isagu hargeysa noogaga dambeey uu soo baxay heestaas ii dhiibay heestii baan qaaday heesta isagaa ii dhiibay busi baa ii dhiibay marka waxaan ku waxaan ku weydiistay inuu hees ii sameeyo aniga marka heestaas ii sameeyey maxaad u rabtay marka
dareen waktigaa igu jiray unbay ahayd oo qaxooti bay ahayd oo cid lahayd oo aniga reerkeyduna diri dhabiyo dhulkaasay deganaayeen ama kelidee baan meesha ku ahaa maxaa hayde waan yaro diiqaduuday marka adigu arrimaay saameeyey bay ahayd aad bay ii saameynaysa marka marka waxaad rabta inaad yaro nafisto
inaan yaro nafisto dee midhaha ku nafis waa gartay
marka waxaa waxaan ahay ruux badi qabaa haddana buka un ladnayn waxaan ahay ruuxan bogan habeenkii badi hurdadaa waxaan ahay bayr qoflo dadkaba gooni uga baxay waxaan ahay barasho wiil miduuba hoyo u ku riday haddana haddana haddana aan hayn barhkeed haddana aan hayn barhkeed naftayda aabiimihiyo u nugul belediyo dhibko ilayn beer caashaq degay intu baahida qabee boggiisuna oomayahayey baaqiyo cabashadaa gurin baroorta ma joojin karo heestaas saas ahayd
aad baad umahadsan tahay saare waxaan kaaga mahad celinayaa waraysigan quruxda badan ee sida kal iyo laabtaana aad u hadlaysay ee aada siisay barnaamijkan caweyska washington iyo laanta afka soomaaliga ee v o a dhammaan barnaamijka cawayska washington ee caawana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo xiraya intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan bidinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caasho cuud iyo barnaamijkeedii caweyska washington markaana dhegaystayaal gabagabada idaacadda ayaa lasoo gaaray waxaad ku soo dhowaataan heestii aan ugu talagalnay inaan barnaamijkeennan caawa kusoo xirno waa kuwan fanaaniinta farxiyo fiska iyo nuur daalacay
sida loo babaarsho basaaso iyo gadhoto markii wajinta loogu feeraa jacaylkana loo bilaa qalbiga boqol iyo ugu gaadhay deerkiya wadna haystabaya odiya indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala shibaya
heestaas ayaan dhegaystayaal idaacaddeenii fiidnimo ee caawa ku soo gebagabeynaynaa waxaa idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cusmaan iyo ayaan sheekh oo farsamada inoo waday inta aan barnaamij midkaan lamida ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa codkii baxsanaa nuur daalacay iyo farxiyo fiska